إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah laba xubin oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada muqdisho arday soomaaliyeed oo ku nool dalka shiinaha ayaa sheegay inay la soo daristay cabsi daran iyagoona sheegay inay wax u qaban weysay safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalkaas maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiye bayaan bogaadin ah oo ku aadan weerarkii ay mujaahidiinta yeman ka geysteen dalka maraykanka waxaa dekadda magaalada muqdisho ku xayiran gaadiid badan oo dadkii lahaa ay awoodi waayeen lacago badan oo canshuur ahaan looga dalbaday beeralayda degmada saakow ayaa sheegay inay si wacan uga faa'iidaysteen roobabkii dayrta ahaa islamarkaana ay soo saarteen dalag aad u badan fayruska korona ayaa sii wada faafitaankiisa iyadoo maalin walba ay dad hor leh ugu dhimanayaan shiinaha iyo waddamo kale warkeena waxaa ka qayba xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan laba xubin oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada muqdisho waa kan weriye maxamed ismaaciil oo inoo faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay weeraro hubaysan oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraradan oo lagu beegsaday askari dharcad ah oo ka tirsan kuwa qarsoon ee nabad sugidda iyo mid boolis ah ayaa xalay iyo shalay ka kala dhacay degmooyinka hilwaa iyo dharkinle ee magaalada muqdisho askariga dharcadka ah waxaa la dilay galabnimadii shalay kaasoo lagu beegsaday xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa sida aan xogta ku helayna waxaa toogtay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana lagu magacaabi jira abuur sidoo kale waxaa fiidkii xalay suuqa buucle ee degmada dharkinle lagu toogtay askari ka tirsan ciidamada booliska dowladda federaalka askarigan ayaa asiga hubaysan laga toogtay madaxa iyo laabta sida aan kasoo xignay goob joogyaal magacooda u qariyey sababa amni magaalada muqdisho waxaa joogto ka ah weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha shalay ayay ahayd markii saddex weerar oo dhabagal ah ay ka dhaceen wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye weeraradaas oo lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga dowladda federaalka laguna dhaawacay taliya hurin oo lagu magacaabo halaac sida warkan uu ku faahfaahinayo axmed xasan goodax arday soomaaliyeed oo ku nool dalka shiinaha ayaa sheegay inay la soo deristay cabsi daran iyagoona sheegay inay wax u qaban weysay safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalkaas tan iyo intii uu cudurka koronafirus ka dilaacay dalka shiinaha ayaa waxaa dadka uu saameeyey ka mid ah soomaali badan oo ku sugan waddankaas gaar ahaan wuxuu saameyn xoogan ku yeeshay kuwooda ku sugan magaalada wuhan oo ah halka uu ka soo bilowday caabuqa arday badan oo ku sugan magaaladaas ayaa sheegaya inay lasoo diristay cabsi daran iyagoona sheegay inay go'doon adag ku jiraan cudurka awal wuxuu ku ekaa shiineeska laakiin hadda wuxuu u soo gudbay ajaanib badan haddii uu qof annaga naga mid ahalee lama naqaano waxaan samaynayno ayuu yidhi mid ka mid a ardaydaas oo la hadlayay warbaahinta sida ugu weynaa qabno waxaa waaye cudurka hadda intaan hadduu intaanu intaanu kuna qof uu ku dhacay inuu annagana saameyn nagu yeesho hadduu qofka xataa maaragtay cudurka uu ku dhaco waxaa jiro meel uu qofku inuu aado ay tahay waxaa waaye isbitaalada isbitaaladiina dadkii cudurada qabaa la keenaa qofkii xataa ma aadi karo iskumana soo baari karo waa mid horta nagu caqabada koowaad ah midda labaadna qof waxaa shan iyo toban cishaa maanta hadda guri ku jira oo aana maalin bixin marka waa aad dareemaysaa walwalka iyo cabsida qofka uu ku jiro iyo isla shakiga isla hadalka marka caqabadaasaa noogu daray inaa kaxana tiilana waddamada caalamka ayaa intooda badan muwaadiniintooda kasoo saartay magaalada wuhan waxaana ka mid ah waddamo badan oo aysan ka jirin dowlad rasmi ah xidhiiro badan oo aan la sameynay safaaradda dowladda federaalk ee dalkaas wax jawaab ah waan ka weynay dayacaad ayayna nagu samaysay ayuu yidhi ardayga safiirka waa la hadalnay waa u sheegnay arrinkeeni inta wax ka qabto safiirka laftiisaana soo wacay safiirka hadday dabcan moogtahay qofka moogtahay markuu mas-uul dowladeed yahay dee markuu sheegayo resartiga saxda ah dayaya inuu qofku qof kale tuumaaweli maaweynay ma garata maalin shala maahan daraad safiirka yar la hadlay ayaa wuxuu u sheegay safiirka in safaaraddu aysan hadda u cadday karin in dadkan lasoo qaaday karo una cadday karin in ay waxna loo qaban karin labada dhinacba inaysan cadday karin iyo syria iyo iran hal maray wada qaadeen saakaan laqay marka meel syria laga qaadayo soomaaliya laga qaadi waayo uma malaynayo inay ay ay jirto ay waxaan isleeyahay dadaaxumaa jira waa laga daadguranahaa dabcan safaaradaha dowladda federaalka ay ku leedahay waddamada shisheeye ayaa ah kuwo maqaarsaar ah oo aan waxba u qaban karin in soomaalida ku sugan waddamada la geeyo safaaradahaas lacago malaayiin doolar ah oo laga soo ururiyey dadweynaha soomaaliyeed ayaa lagu bixiyaa dhismaha safaaradahaas waxaana ka mid ah midda dowladda federaalka dhowaan ay ka samaysatay dalka maraykanka oo lagu bixiyey qarash dhan afar milyan oo doolar welina lama maqal waxqabad ay la imaaday safaaraddaas maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiye bayaan bogaadin ah oo ku aadan weerarkii ay mujaahidiinta yeman ka geysteen dalka maraykanka cabdifataax maxamed qaasim ayaa inoo soo jeedinayaa bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga ah ayaa waxaa furfurasho kadib tahniyad barax tiran iyo hambalyo hagaagsan loogu diray mujaahidiinta yemen taas oo ku aadan howlgalkii milatari ee bensacolla ee ka dhacay gobolka florida ee wadanka maraykanka mujaahidiinta jasiiratul carab ah ee ay hadda ubucdoodu tahay yementa xikmadda iyo iimaanka ayaa waxa uu bayaanku ku asteeyey inay yihiin haliyeeyo jiilasha u bidhaamiyey dariiqa xaqa ah iyo dagaalka ka dhanka ah diimaha baadilka taasoo uu allah kadib uu u maxay manhajkooda ah kitaab waxanuuniyaah iyo seef gargaarta xilli ay kulansadeen cilmiga iyo camalka dacwada iyo halganka allahna uu barakeeyey dadaalkooda ilaa heer ay maraykanka sanka dhulka ugu jiidaan oo ay la beegsadaan howlgallo fariid ah oo aanay jirin cid uga horraysay sida ay xusayso taariikhda casriga ah mar uu war-saxaafadeedku si gaara u tilmaamayey howlgalkii falorida iyo qaabka loo fuliyey ayaa waxa uu yidhi ahmiyadda howlgalkii falorida waxaad ka arkaysaa qaabka wanaagsan ee loo qorsheeyey iyo sida loo doortay wakhtiga iyo goobta munaasabka ku ah waxaana fuliyey haliyey muslim ah oo sharfoon oo ay ku dheeli tirantay geesinimo iyo dhiifoonaan wejigiisuna ka dhalaalayo iftiinka iimaanka iyo yaqiinta waa wiil u dhashay ee jasiiratul carab ahaana qof mukhlis ah sidaannu u rajeynayno waa maxamed ashamaraani allah ka aqbalo eh ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadib waxaa la isku dultaagay hadalkii dhumucda weynaa ee dhowaan ka soo baxay amiirka mujaahidiintaasi abu hureyra qaasim arriimi shabaabul mujaahidiin waxay sheegeen in kelimadaasi ay dhagaha muslimiinta ku qaabileen habka ugu hagaagsan iyadoo amiirkana lagu asteeyey nin gobeed gurnimada nacab oo doortay nolosha halganka taasoo uu kaga mid noqday hogaamiyaasha ugu wanaagsan ee haldoorka ah isaga oo haatan wada mid ka mid ah bandiiradaha jihaadka ummadda sida loo rajeynayo marka la eego kartidiisa waxa uu bayaanku sheegay inuu yahay nin si adag ugu tababartay habka loo beegsado maraykanka oo ah madaxa maska iyo sidoo kale sida loo dhiso sharafka war-saxaafadeedku waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday muhiimadda howlgallada noociga ah ee ay mujaahidiintu la beegsadaan danaha maraykanka ah ee ku kala firirsan caalamka weli howlgallada gaarka ah kama aanay zuulin inay yihiin kuwa beegsanaya laamaha muhiimka ah ee maraykanka oo ka gudbaya difaacyada ugu adag ee laamaheeda amniga iyo sirdoonka waxayna howlgalladaasi xaqiijinayaan ujeedooyin istaraatiiji ah ha ahaadeen gudaha maraykanka ama waddamada kale ee islaamka ee uu ku duulay sida afghanistaan jasiiratul carab iyo bariga afrika sidaba aanu ku aragnay howlgalkii ugu dambeeyey ee mandabey kaas oo ka dhacay gudaha waddanka kenya kuna waxay la yaabeen guuldarrada muuqata ee la gaarsiiyey iyaga oo ka badan kari waayey inay qarsadaan jabkooda oo ay marmarsiyo u raadiyaan fulaynimadooda ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybihiisa dambe waxaa lagula hadlay dadka muslimiinta ah oo loogu baaqay inay kaalintooda ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha islamarkaana ay akhriyaan qur-aanka iyo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam oo ay ajiibaan allah iyo rasuulkiisa shisheeyahana u diyaargaroobaan iyaga oo qorshaysanaya weeraradooda inta awoodooda ahna ku beegsanaya maraykanka mid mid iyo koox kooxba meel walboo ay ku arkaan dadka muslimiinta ah waxaa la dareensiiyey niyadda oo allah looga run sheego diyaargarow wanaagsanna la raaciyo inay samayso guul shisheeyahana ku keento in laga adkaado oo cagta la mariyo si kastaba ha ahaate ee dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ay baahisay kelimad saamayn weyn lahayd oo uu jeediyey sheekh qaasim arriimi amiirka halgamayaashaasi taasoo uu ku xaqiijiyey in iyagu ay ka dambe weerarkii florida ee dabayaaqadii bishii disembar ee sanadkii hore ka dhacay saldhigga bensacola ee dalka maraykanka weerarkaas waxaa lagu dilay afar sarkaal oo maraykan ah halka lagu dhaawacay koob iyo toban kale waxaana fuliyey naftii hore lagu magacaabo maxamed ashamarani kaas oo ka soo jeeda dhulka xarameynka wainana fi hada almaqaam nucaahidukum anana cala addarb waanana lan nakhdula qadaaya ummatina almuslima bikuli ma nastatic walan tasmacuu cana ila ixda alxusnayeyn bixawli illahi tacaala waxaan halkan idinkaga ballanqaadaynaa inaan ku sugnaan doonno dhabbaha jihaadka oo aan marna khudlaamin doonin qadyadaha ummaddeena muslimka ah intay awooddeenna la eg tahay nagamana maqli doontaan allah idinkii ilaa labada wanaag middood mooje waa guul ama shahaado waxaana allah weydiisanaynaa sugnaan innagoo oofinayna ballankaas waxaan ummaddeena muslimka ugu hambalyaynaynaa oon sheeganaynaa mas-uuliyadda camaliyaddii uu fuliyey shahiidka halyeyga ah moxamed bin siciid ashumraani alleha u naxariistee qadarkiisana ha kor yeelee jannooyinkiisa waasaacahna ha geeyee kaas oo ahaa fuliyaha howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada sharta iyo kufriga ee lagala dagaalamo allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta kaas oo ahaa saldhigga ciidanka hawada ee bensacola ee ku yaala gobolka florida ee maraykanka alleh ha u naxariisto moxamed siciid ashumraani hana ku abaalmariyo khayr iyo wanaag halyeygeena wuxuu sannado isaga dhex gudbayey saldhigyada ciidamada maraykanka si uu u doorto hadafkiisa allah ayaana sabar siiyey sabar weyn wuxuuna allah mahaddii ka gudbay dhammaan ikhtibaaraadkii militari ee uu galay iyo ijraa'aadkii amni وظل بطلنا لسنوات يخفي مراده في قلبه حتى وفقه الله فسقى عدوة الله أمريكا من الكأس التي تسقي بها المسلمين كل يوم xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa noqotay ciddii ugu horreysay ee bogaadisa howlgalkii florida iyo kelimadda amiirka mujaahidiinta ee jasiiratul carab sheekh qaasim arriimi waxaana la filayaa in jamaacaadka kale ee hormuudka u ah halganka caalamiga ah ay iyaguna ka hadlaan arrintan waxaa dekeda magaalada muqdisho ku xayiran gaadiid badan oo dadkii lahaa ay awoodi waayeen lacago badan oo canshuur ahaan looga dalbaday haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinayaa dekadda magaalada muqdisho oo ay maamusho shirkad ay leedahay dowladda turkiga ayaa waxaa ku xayiran gaadiid iyo badaaco badan oo ay leeyihiin ganacsato iyo shakhsiyaad caadiya intaba dadka uu gaadiidku uga xayiran yahay dekadda magaalada muqdisho waxaa ka mid ah cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku shaqaysta gaadiidka ambalaasta wuxuu sheegay in muddo lix bilood ah ay laba gaadiid a uga xayiran yihiin dekadda magaalada muqdisho waxaa jirta laba ambulanso oo aamin ambalans leedahay oo dekadda yaalla muddo lix bil ah waxaa loo haystaa baabuurtaas lacagta baakinka waxaan dalbannay canshuur dhaaf lix bil kadibna lacag saddex jibaar ka badan ayaa lagu soo dallacayganacsato badan ayaa sidoo kale dekadda alaaba uga xayiran yihiin canshuuro xad dhaafa oo lagu soo rogay awgeed halka turkiga uu bilaabo canshuur badacooyin badan la soo dego oo ganacsi ahaan u yaalla magaalada muqdisho fayruska korona ayaa sii wada faafitaankiisa iyadoo ay maalin weliba dad hor leh ugu geeriyoonayaan shiinaha iyo waddamo kale maxamed cali aadan ayaa noo soo jeedinaya tan iyo arbacadii lasoo dhaafay waxaa fayruska u dhintay afar boqoliyo sagaashan qof in ka badan afar iyo labaatan kun oo shiinees ahna waa uu soo ritay halka fayruska uu ku faafay shan iyo labaatan dal laga soo bilaabo bishii disembar ee sannadkii hore mas-uuliyiinta shiinaha ayaa sheegaya inay qaateen tallaabooyin adag oo ay ku joojinayaan faafinta cudurka mana awoodin ilaa iyo hadda arrintaasi halka waddamada kale ee diiwaangeliyey cudurka ay qaadeen tallaabooyin looga hortegayo faafinta fayruska iyadoo fayruskuna uu sii baahayo suurtagalnimada gudbinta fayruska qof ilaa iyo qof ayaa la caddeeyey laakiin saynis yahano ayaa weli baaraya sida ay u fududahay gudbinta halkan waxaan ku soo gudbinaynaa waddamada iyo gobollada uu ku faafay fayruska iyo saamayntiisa dhanka bini'aadamka shiinaha tirada dadka uu ku dhacay fayruska ayaa gaartay in ka badan afar iyo labaatan kun kuwaasoo afar boqol iyo sagaashan ka mid ah ay dhinteen hong kong waxaa la diiwaan geliyey toddoba iyo tobankiisa oo uu ku jiro hal dhimasho ah inta badan dadka uu soo ritay ayaa ah kuwo horay u booqday wuhan dalka jabaan waxaa fayruskan la soo dhacay labaatan qof south kuriya lix iyo toban qof taiwan toban ruux singabuur afar iyo labaatan qof tailan sagaal iyo toban qof fietnam toban qof maleysiya toban qof dalka filibiin waxaa xanuunkan u dhintay qof shiinees ah oo shaqo u joogay halka haweenaydiisii oo qabta cudurka la dhigay isbitaal kambodiya waxaa laga helay hal qof ustareeliya laba iyo toban qof hindiya saddex qof nibaal hal qof srilanka hal qof kanada afar qof maraykanka koob iyo toban qof yurubtana wuxuu cudurka ku faafay waddamo dhowr ah waxaana ka mid ah jarmalka oo uu ku dhacay laba iyo toban qof faransiiska lix qof talyaaniga laba qof isbayn hal qof fiinlan hal qof swiden hal qof ingiriiska laba qof intaa waxaa dheer ruushka uu xanuunku soo ritay laba qof halka imaaraadka laga helay shan qof koronafirus ayaa u muuqda mid maalinba maalinta ka dambaysa sii baahaya inta badan waddamada uu ku faafayana ma ahan kuwa muslimiinta ee waa kuwa gaalada ee ku yaala yurubta aasiya iyo ameerika markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga mar kale iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha ee ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeeda haddaan ku horrayno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waxaa la iibinayay afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayay loorkiisii labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa maanta la iibinayay kartuunkeedii lix dollar makaroonida nooca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic toddobo caanaha ankorka waaweyn waxaa maanta kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic labo markaana haddaan u wacano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay labaatan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo weriye muudey beeralayda degmada saakow ayaa sheegay inay si wacan uga faa'iidaysteen roobabkii dayrta ahaa islamarkaana ay soo saarteen dalag aad u badan beeralayda jubbooyinka waxay intooda badan ka faa'iidaysteen roobkii deerta ee ugu dambeeyey waxaana xaaladda ay haatan ku jiraan ku tilmaameen mid barwaaqo ah degmada saakow oo ka mid ah jubbooyinka ayaa waxay beeralaydu aad ulaba jibaareen wax soo saarka dhowaan waxaan booqday qaar ka mid ah beeraha degmada waxaan ugu horayn tegay beer magaalada u jirta khiyaastii afar kilomitir oo uu leeyahay ugaaska baysha macalinweyne ugaas biyey beertan iyo kuwa la mid ah waxay soo gaareen xilligii la goosan lahaa waxaana ka socday shaqo culus waxaa igu muuqanayay dalaga intiisa badan ugu horeyn waxaan waraystay ugaaska alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sanadka xilligan oo xilideereedkan nicmo dhiidi ilaahayna sii beero aaranaa la helay nicmo la heli dadkana bulshadana manaha hoojo isticmaaleen waana tacbadan dad i duunyaba nicmo la heli waldherigi dalaga haniingohi oo idan qiyan badan sida haruurka iyo sisinta ilaahay ka mahadsan nicmadaas faraha badan oo lahan kooba korno ilaahayna sii tuulo iyo magaalaba beero al'aana walgoy waysiiye lanlankilanki beerar maaha beero walgooyahay xoolaa dhigo ku daaqahay waan walgooyahay nicmi lahali nicmi lahali ilaahay ka mahadsan nicmaas ilaahay kana sii adduunka muqujaara fasaas laxbadooda ka gooya oo caalamka masgada urshadu anigu waas maraykanka kore laxbadooda ka gooya nicmadaas ilaahay unana sii nicma ilaahay na siiyo ilaahay idinka mahad inanka shukriina may keele lahaa
sidoo kale waxaan beertiisa ku booqanay nabadoon maxamed jimcaale oo ka mid ah waxgaradka saakow waxaan joogaa beertaydii ilaadankiisa ilaahay iigu roonaaday oo aan beerta ilaadank badarkeedii ka shaqaynayay hawsheedii beertaan ku jirna ma garat sannadan waxay u baxday barwaaqa barwaaqo dhaaftay oo ilaahay nagu dharjiyey oo hadda ilaadankiisa barwaaqo barwaaqayaalo wey hal barwaaqo barwaaqayaalo wey marka alxamdulilah badar badan oo indhahagu arkayaan oo hadda laga shaqaynayay sisinta iyo ganleyda iyo digirta iyo wax walba qaraha iyo intaas waa ka bixi masagada u badan beerta badideeda afar meelood haddii loo dhigo saddex meelood masago wey maya muddas badan baan beertaan lahaa oo ilaahay milki iga dhigay waxa weeye weligeed sidaan oo kale ma noqon insha allah barwaaqo weyn oo aanna soo koobin karin baa ilaahay na siiyey maanta alxamdu lillahi rabbi alcaalamiin alxamdu lillahi rabbi alcaalamiin الحمد لله رب العالمين كمان كن جربان الحمد لله رب العالمين الحمد لله إلهي بقى ما ذنى وين suufi salafi kuulu isna wuxuu ka mid yahay beeralayda saakow roobkii ilaahay ninshaani mayba ka baxay muurdada ka bati sisanta ka bati digirta ka bati hataa adablaaga maylu kusheenay maylu kusheenay baamiilu kusheenay oo roobka lay ka bahi ilaahay naxariisti sahlina alxamdulilah dalaqa eeda ambahi hadda mayba jira weliba beero oo weliba hadda lan sii goyne oo weli la sii gooyahay dadkii beero waaweyn qobeen hadda gooyohayaan ma dhammayne dadkii beero yaryar qobeen walaasho goosadeen dadka bershe macnaha makiine in weerdhadeen oo shukulaas way inshuqulohaay maaragtaa yacni makiinadii beeroo dhahroogda beer walbaseedasa shiidasa weegadii gooni imbiyaasa misgeedii niyeedoo dhaay ee oo ambuulo ley hataa koy kusaaro adagalbiyaas yana gooni imbiyaasa ilaahayow adi raxiim ee may koo tuugane in aad mujaahidiinta ada guulsiida ilaahayow adi casiis ee may koo tuugane in mujaahidiinta guulsiida oo gaaladana baaba i halaag ada karid wixii beeraha ka soo go'a waxaa lagu xareeyaa baqaarada iyada oo loo iibgeeyo meelo kala duwan markii aannu ka soo ruqaansanay beeraha waxaan indhaindhayn ku soo marnay baqaarada dalaga dalka lagu kaydiyo iyo kuwa lagu iibiyo intaba masagada ayaa ugu badan dalaga saakow ka soo go'ay maxamed cali ayaana ka mid ah baqaarlayda masagada orda laba boqoloo kun ayaan ku soo qaadanaa labaiyabaatanna waa ku bixinaa haye sisinta iyadoona imisa aad ku soo qaadataan imisaana ku bixisaan sisinta laba noco waay mid madow waayo toban iyo shan toban iyo afar ayaa ku soo qaadnaa laakiin bixinteeda waxaa waaye oo sisinta nadiifka ah toban iyo toddobo dancad oo nadiifka ah oo makiinada lagu shiidi karo waa inta kale wax la qaadan karaba ma aha dalka soomaaliya intiisa badan waxaa si weyn uga da'ay roobka dayrta wilaayaadka islaamiga ayaana lagu asteeyey in ay yihiin meelaha ugu badan ee laga faa'iidaystay wax soo saarka codkaasi wuxuu ugu dambeeyey warbixintii uu halkan ka soo jeedinaya weriye muude warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa